بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل كي شناد أيان كده حجرني قيبتي آداب الطالب في حياته العلمية فصل كان آذو ديري هاي سوشة كلمة الله أيضا آذو ديري هاي إلى يعني toddobiyo toban qodob camal uu keenayaa musanifka aan arki doono yani kibarulhima aan ka soo baxnay fi lcilmi oo qodobka koobaad ah kan labaad annahmatu fi alabi kan labaad ah kan saddexaad oo alrixlatu lialabi ah cilmiga in loo rarto kan afraad oo ah xifdu اlcilmi biاlkitaaba in cilmiga qoraal lagu lagu ilaaliyo ee kan shanaad waa xifd ri'aayati yaani bil amal cilmiga laftiisa ilaalin la ilaaliyo ri'aayati ilmi bil amal in qofka ku amal falo kan lixaad waa taahud al mahfuuzaat inuu qofka waxyaalaha mahfuuzaadka ku laab laabto oo ku cilciliyo الأمانة العلمية مثل تضباط إيه لقبها هي أمانة ذا غفك طالب العلم جاء إيه أمانة العلمية إنه إلاليه سديدات جنة الطالب العلمي كاشانك وحو كدي كان أيه أرضيك وحسن أقونين إنه يرى هذا أنه ما أقارنه إيه كالسقالات inuu qofku waqtiga ilaaliyo ayaa loo jeeda waqtigiisa uu ilaaliyo oo al muhaafadatu ala ra's malik buu ku dhahaya waa waqtigaada iyo umrigaaga ilaalintiisii oo ka faa'iideysato kan tabnaad wuxuu leeyahay waa ijmaamu nafsi yaani marmar inay naftu talab ilmi sa ugu jirta marmar yar xoogaa istiraaxa yar inuu qofku helo oo raaxaysto oo xoogaa nasashaa uu helo kan ee kooy tabnaad wuxuu leeyahay waa qiraa'atu tasxiix iyo dabt qofka inuu maartay waxyaalaha tasxiixa iyo xifdiga iyo qiraa'adaas inuu ka hadlo ee kan 12 jardul mutawalaat in arday laga doonayo kutubta dheer dheer akhrintoodii iyo mutaalaacadoodii oo akhriyo kan 13aad xusn su'aal su'aasha ardayga inay su'aal fiican tahay kan 14aad inuu munaadara sameeyo bila mumaaraad muran la'aan inuu maartay masaa'il cilmiya la kala faa'iideysto munaadara kan 15aad waa mudaakaratu ilmi ilmiga in ardayda isla mudaakarayso isla akhriyo oo muraajaca lagu sameeyo oo ay kaga warami kan lixid kan 16aad waxa weeyaan inuu ardaygu ku noolaado yaani maartay ee kitaabka iyo sunnada nabiga kaleey salatu wasalaam iyo culumteeda dhexdooda inuu ku noolaado yaani talib ilmi yaishu bayna alkitabi wasunnati wa ulumiha buu dhahaya kan tadbitubnaada ugu dambeeyo musannif kuleeyahay waxa weeye istikmaalu adawati kulli fannin fan kasta kulligi inuu qofka adawaadkiisi kaamil yeesho qalabkiisa inuu dhameystirto marka waa fasal aad u qiimo badan weeye fasal aad u qiimo badan weeyaan هذا كبر الهمة أين كل حجرنا ويا قال المصنف رحمه الله فيا طالب العلم كان علمك طلب يو أرسم لنفسك كبر الهمة أرسم لنفسك نفت هذا يعني أجح وأقر وعلى مذيه كله أسكوذ مدوي نفت هذا واحد أقر تايد أجح ذا كبر الهمة himadaada weynankeeda nin himo weyn inaad tahay meel sare tiigsanay walaa tanfalit minhu kibarul himmadaasna ha ka baxsan ha ka bixin yani marka naftaada u jidayso shayga aad naftaada u jidayso kibarul himmi yani himada ahi ha ka laaban sida uu maaragtay naftaada ugu jidayso ugu socobo kuleeyahay ha ka laabanin waqad awmaa asharcu ilayha وقد أومأ أو إشاري الشرع شرعي شرعة الإسلام كا إليها إلى كبر, إلى كبر الهمة himada saraynteeda way ishaartay shareecadeena ishaartay sharcigeena ishaaray muxuu ku ishaaray fi fiqiyatin tulabisu hayatak fiqhi oo tulabisu dhaxgalayo oo dheehayo hayataka noloshaada yaani fiqhi oo mar walba noloshaada kula kulmayo ayay maarata shareecadeena ishaartay kibarul himma kibarul himma sidaas uu ishaartay weeyaan maxaa marka ay u ishaartay fiqhiyaadkaasi لتكون إناد شرعك محو إشاري فقهيات كاس نفت هذا دحقلي أو مارت به أياه لتكون إناد أهات دائما ولقاب إناد نغطه على يقظة من اغتنامها برارك دشي متكسوغا يقظة وآد كبرارك سنتهي من اغتنامها كفائدي سشديدة أرنتا شرعك أو إشارة فقهيات كاس أما كبر الهمة كفائدي سجيدي أيو ماركتي inaad ahaato daa'iman mid ku baraarugsan inaad tahay ka faa'iideysigii mid ku baraarugsan inaad tahay waminha waxa kamida waxyaalaha fiqiyaadka oo naftaada taabanayaahay ibaahatu tayammumi booraysiga ama gagabaysi hadba wixii la yiraahdaba banayntiisii la baneeyo lil mukallafi qofka baalig ah oo caaqilka ah mukallafka ah ee mas'uuliyadda iyo waajibaadka la saaray in banaynta loo baneeyay inda faqd ilmaay biyo markii oo waayo hada biyo weydo aad ku weysaysato soo lagu ma banaynin inaad booraysato kuma lam yajid ma anta imama bi turbi beedahan ciidada carradaas ku gabaysanaysa wajilat li al ardu masjidan wa tahura oo nabigu yiri kaleey salatu wasalaam ardadii masjidiga meel aan ku tahaara qaata la iga dhigay ayaa loo yeelay marka allahna wuxuu yiri fatayammamu sa'idan tayyiban marka qofka haduu biyo waayo waxa la rabaa inuu booreysto marka maadaama booreysigii yaani qofka loo baneeyay ayuu leeyahay yaani waxa kamida ibaahatu tayammum lil mukallafi inda faqd al maay markuu biyo waayo qofka mukallafka ahi tayammumka loo baneeyay baa kamida wa adamu ilzamihi كواجبنتي سلانتيده وان لو واجبين بقبولهم هبه الثمن الماء للوضوء واجبنا ايسن كو اهين بقبول هبه الثمن الماء بيها يعني لعقتودي لو غدن لها هبينت لو هبيهي او قفك ها سيو انو هبداس اقبلو انس واجب كو اهين يعني تاسا لو بني maxaana uusan u aqbalaynin lil wudu'i li ajli wudu'i waysqa darti yani qofa waxaad u baahatay biyad weyday waysqaad baad rabtaa qofa biyo haysto qofkiiba marka ama biyo waa la gadaya lacagna ma haysatid aa ku gadato biyo baa la iibinaya lacag ku gadato ma haysatid waysadayna day waxaad ogtahay qofka awoodi karo qaadirka ayna waysisto waa laga rabaa oo biyaha ku waysaysto ayadoo biyo yaalana tayammum haduu soo cudur ku geenin lama aado lama tayammuto biyo ma helaysid ilaa ina iibsata mooyee qofa inta ku yimid buu ku yiraahdo lacagtan ku gado biyaha ku soo iibso yani maadada masaa'isha fiqhiga ka hadlaan inaad aqbasho iyo inaad faraha ka qaado oo tiraahdo maya waa iska booraysanahay intaan aniga yani maartay aad abaal igu sheegan lahayd waa tayammumanaya haddii sidaa aad tiraahdo ilaa ilaa ninkan hibadiisi aqbal lagu ma waajibinayo tahibadiisa faraha ka qaado waa iska booreysanaysa sababtuna waa maxay lima fi dhalika min alminnati lima fi dhalika arrinka dhixiis waxa ku sugano min alminnati galladaysi ah allati galladii tanaalu gaarayso min alhimmati himadi aad lahayd himma alcaaliya iyo kibar alhimmigaadi yani kibar alhimmahaadi ay ka gaarayso manaalan meel fog ay ka gaarayso يعني himadii aad lahayd bay hoos soo dhigaysaa xayl qof dadka u baahanad bari noqonaysa وعلى هذا فقس بويل warkaas aan ku soo sheegay marka kaga qiyaas qaado wallahu aalam ilaahi baana ogaansho badan waxa walba garanay salada marka musannifku yaani wuxuu kaga hadlayaa wali waxaan ku jirnaa kibarul himma marka hore naftaada kibarul himma u jeex oo khad ay marta ka dhigo hana ka gadaal dib ha uga dhicin yaani yeesaniyadaada isbedelin inay ku sii kor noqoto noqoto mooyee marna aysan hoos u dhicin marka waxyaalaha culuwul himma kamid ah waxa weeye inaadan u baahanin lima fi aydi nnaas dadka gacantooda waxa ku jira inaadan u baahan culuwul himmi kamid tahay bani aadamka inaad ka kaaftoon tahay oo aanad u baahanin ayaa la rabaa maxaa yeelay qofka bani aadamka markaa u baahato manno kugu yeelanaya qofka manna kugu yeeshana yani raqabadaada mid milkiyo noqonaya waa ka xishoonaysaa yani soo lama yidhaahdo markuu qofku wax kuu galo af wax af wax cunay xishoo soo lama yidhaahdo dee xoogaa ku siiyo waa ka xishoonaysaa waxaa leedahay ninkan waa inaa qadarisaan la arkaa sidaa darteed lama rabo ha ka qaadanin xataa midna yaana qofna kugu yeelanin qofna yuusan kugu yeelanin sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahy raxmatullaahi calayhi min culuwi alhimmati waxaa ka mid ah anlaa takuuna mutashawifan lima fii aydi nnaas dadka gacmahooda waxa ku jiraaye inaada mid u hanqaltaagoo fiiriye aadan noqonin culuwilhimmi ka mid tahay liannaka idaa tashawafta wamanna annaasu calayka markaad dadka waxooda damacdood raadiso oo dadka inta wax ku siiyaan kugu galladaystaan malakuuka aday ku milkinayaan qofka wax ku siiya adoo ku milkinaya lianna alminnata milku liraqabati fi lwaaqici saasuu odhanaya maxaa yeeley minnada iyo galladaysigu waa qof adiga ku milkiyo addoon aad u noqotay oo kale weeyaan markaasuu yidhi low actaaka insaanun qirshan hadduu hal qirshi ku siiyo yacni halalaadka ama qirshiga ama lacagu wax yar oon macno lahayn hadduu ku siiyo lawajada ana yadahu aclaa min yadig gacantiisa inay gacantaada ka sarrayso adna hoos dhigatay sooma sansaanu kuu siiyey gacantaadaa hoosasatiisa sarrayso inay gacantiisa sarrayso buu arkayaa buu yidhi kamaa jaa fi lxadiidi alyad alculyaa khayru min alyad asuflaa xadiidkaas bukhaari muslim way soo saaranaya nasaa'i siduu muxaqiqan inoo qoraayo yani maaragtay ibnu cumaraana xadiidka nebiga ka warinayo alyad alculyaa gacanta sarraysaahi khayru min alyad asuflaa اليد العليا والمعطية مد wax dhiibta weeyaan yad suflana alaakhida leeyahay mid qaadanayso weeyaan marka mar walba taasa sareyso soomana kuma yeelanayo marka marka mas'alada marka tayamumka wuxuu soo galiyay wuxuu leeyahay sanadku markuu ka hadlay sheekh ibn Uthaymeen idha kana al-insanu 'adima al-ma'i wuxuu leeyahay insaanku haduu biyo waayo wa wahaba lahu al-ma'a biyahan uu u hibeeyo ama wawuhiba lahu lmaau biyaha loo hibeeyo lam yalzamhu qabuuluhu biyaha loo hibeeyo qaada la yiri biyaha laftoodii inuu qaato kuma laazimayso waajib kuma ah oo iska dayn karaa bal yacdilu ilaa tayamumi biyihii hoobu ku yidhi berri waxaa dhici karta sute maalinta a biyaha aad la-ayd sutaan ku siiyey maaha inuu ku yidhaahdo maalintaa biyaha la-ayd sutaani biyo ku siiyey manadaas inaan lagugu yeelanin bal yacdilu ilaa tayamumi wuxuu u leexanayaa booraysigii خوفا من المنة قلد أسوه كبقايه مع أن الوضوء بالماء فرض للقادر عليه أيضا ويسقاك بيه لقوه سيستو أي قفك أوذي كراهي أي واجب كتهي لذلك فرق الفقهاء رحمهم الله فقهاء ويك لسارين وحيراذين بين أن تجد من يبيعه ومن يهديه وحيك لسارين قف كوهي بينه أي قف, قف إيبساني لبداس أي كلسارين ninna biyo haysta waa gadanaya ninna inuu ku hibeeyo raba keebaad sameynaysa ma kan iibsanaya ka gadaysa mise kan ku hibeeyay ku siinayo yaad ka qaadani labadaas maarta kala saareen faqaal man yabiihu qofka gadayahay ishtar minhu isaga ka gado khawfan lian yaani waxa wujuban baad waa gadanaysa kan manada iska kun ku siin laha faraha ka qad ka ka gadanaya baad raacaysa wuxuu leeyahay man yabiicuhu ishtar minhu ka iibso wujuban waajibnimo way inaad ka gadato way laanahu laa minnata lahu ma kugu galladaysan karo gallad kuguma yeelanayo laakiin qofka ku siiyaa wuxuu manna kugu yeelan karaa marka sidaa darteed buu musanifku ku leeyahay yacni fiqiyaadkaas baa waxaa ku jira oo naftaada taabanayo sida tayamumkaadii iyo wasaqaadkaadii in xataa manna lagugu yeesho himmal caali iyo waxyaala hoos u dhigaayo أي كم انتهي وحو يري وليبة يعني من ال... لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا يعني همة هذه السريسي هو سيقول لك سامركا بني آدم النهمة في الطلب النهمة وحال إلى هذا ومن منان تقفك وعلمك أدج عليا وحال كما من يشيك سؤال مدر qofka markuusan wax kala fiirinayno kan un kaliya u dhadhamayo ayaa la yidhaahdaa fulaan kanu kuma maniya annahmatu mamanaantii fi talabi ay fi talab alcilmi cilmiga raadintiisa oo aad loo jeclaado oo qofku maaragtay shaqaf badan iyo xubbi uu hayo ayuu meesha ka hadlaya idaa calimta haddaad ogaato ardayahu oo cilmiga raadinayaahi alkalimata hadalkii kelimadii almansuubata loo loo tiiriyo loo nisbeeyey ila alkhaliifati arashidi khaliifadii rashid ka ahaayee cali ibn abi talib radi allahu anhu cali ibn abi talibna ahaa kelimadii loo tiiriyo isagaa yiri la yiri loo nisbeeyey hadii aad ogaatay oo maxay ahayd qiimatu kulli imri'in ma yuhsinu kelimadaas cali ibn abi talib loo nisbeeyay qiimatu kulli kulli imri'in qof kasta kulligi qiimihi qiimihiisu waxa weeye qadarka isharaftu wuxuu ku leeyahay ma yuhsinuhu wuxuu hagaajiyo yaani qof walba waxa uu yaqaano ayuu ku amaanan yahay Soomaa maadadii aad taqaano oo si fiican u garanayso sul fiqriga si fiican u taqaana maahira ku tahay maartu qadiba si fiican u taqaana furuuqdeedii haday tahay naxwadii haday tahay sarfiga haday tahay balaaqadii haday tahay wixii lamid ka ah yaa taqaana markaas oo kale waa ku qofku faa'iq buu dadkii ku noqday waa ku amaanay laana uu itqaaninaya wixiis waa sugaya uu tadqiiqinaya weeyaan marka qiimatu kulli imri'in qof kasta kulligi qiimihiis wuxuu ku xiran yahay qiimaha iyo qadarka uu leeyahay ma yuxsinuhu waxa uu hagaajiyo yaani saas uu leeyahay markaas wuxuu yiri waqad qiila waxa la yiri sheekh bakar baadahay rahmatullah alayhi laysa kalimatun ahadda ala talab alilm minha laysa kalimatun kalimad majirtu ahadda kaga boorinimo badan oo kaga tirtirsiin badan ala talab alilm علمiga raadintiisa oo la doono doonista cilmigaahi minha min tilka kalima kalimada ali ibn abi talib uu yiri qiimatu kulli mar'i ma yuhsinu mid kaga boorin badan cilmigaahi maba jirta buu leeyahay kalimad kaga boorin badan ma jirta buu ee fahdar marka ka iska ilaali ka digtoono غلط القائل midka oranayo khaladkiisi oo yiri ma taraka al-awwal lil-akhir ma taraka ma ayan ka tagin الأول dadkii horeeyay lil aakhiri dadka dambe waxba ogama tagin ninkii yiri qaladkiisa iska ilaali ka digtoono wasawaabuhu laakin hadalkaas sawaabkiisa kiisa saxda ah toosani waxa weeye kam yaani in badan ayuu taraka al-awwal dadkii horeeyay ay ka tageen lil aakhiri dadkii dambe uga tageen kelmadana sax ah tan hore sax ma aha buulay marka meeshan مصنفك كلمة علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسنه وحالا قبل بكل جرتي يعني مارتي أي وكسو اقتباسي الشيخ الإمام النووي كتاب كيسا مجموع شرح المهذب كا قبل يداس قيب كمذو سوء قورنا مركو علمي إي أهل كيسا وكهذا يويري ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم ما الفخر يعني فانكو معها إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء كما يدعس أي كمدها وحا علي لقسو قوري رضي الله عنه وحير ما الفخر فانكم معها فان بما بجربا إلا لأهل العلم أم بأسقنا هذي هذه عدو فان فان ليذا يا أمان ذاتك أهل العلم اسكلبوا إلا لأهل العلم maxaa yeelay innahum ayagu cala alhuda hanuun bay ku sugayeen innahum ba iska le daruurat shicri u jiideysa shadriga hore innahum ku egta wa innahum adu yiro kala way cala alhuda da shadriga damba ka bilaabanay beedka way cala alhuda innahum ayagu cala alhuda hanuun bay ku dul sugan yihiin liman istahda qofka hanuun xaggooda u soo raadiya oo ka soo dalbana adillaa kuwa tusid badan way waa tusid badan yihiin waxay halkaas cilmi khayrka iyo hanuunka halkaas u jira dadka ahlu cilmiga marka faan iyo amaan oo dhanba dadka ahlu cilmiga iska laf weyn markaas wuxuu raaciyay yaani wuxuu yiri aan yiri ala al-huda shadriga dambe liman istahda adillahu wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu baytka dambe wa qadru kulli imri'in qof kasta kulligi qadarkiisa iyo sharaftiisa waxa weey ma kana yuhsinuhu wixii oo hagaajiyo wixii uu hagaajiyo ayaa qofka sharaftiisuba ay tahay bay wanaagiis u yahay wal jaahiluuna dadka juhaasha ahna li ahli ilmi a'daa a'daa li ahli ilmi dadka ahli ilmiga cadaw u yihiin ninka jaahilka markastaba qofka caalimka ma jeclo way وقدر كل امرئ ما كان يحسنه محل شاهد كمركه وكاس وي يعني فقيمة كل الناس ما يحسنونه نوالي لهذا يعني ساسو كلا وي marka hadalkaas ayaa cali laga soo guuriyaa kelimadaas marka uu Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi uu ka hadlayo kelimadaas horta qadarkeeda leedahay li hadalka Ali ibn Abi Talib oo sheekhuna keenay waa kelima jaamica buuliya laakiin waxa yaani saxiix ma ahan uu leeyahay cilmiga kelimada ma tusid badna maxaa yeelay wuxuu yiri waqad qiila laysa kalimatun buu yiri sheekha oranay bakar ba oranay ليس كلمة أحض على طلب العلم منها ما بجرت بوير متكغا بورين بدن حق علمها شيخ بن عثيمين وتعليقنا وحوليه وهذا القيل ليس بصحيح هذا الكاس صح ما أهم بوير لكن وحا صح أشد كلمة في الحض على طلب العلم كلمات كان أقب بورين تبدن علم قرارين تيسا وحوي قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات وقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كلمات كاس وآيات أحاديثة أيها علمي dadka kaga boorin badan buu leeyahay waxa yeelay caalimku iyo jaahilku inay sasanayna aayad hore sheegi aayada dambana ilaahay darajaad inuu dadka ayaga muuminiinta wada sareeyaan hadana ahlu cilmiga inay kasi sareeyaan ayuu tilmaamay tan kale xadiidku wuxuu tilmaamaya nabi ilaahi maxamed inuu yiri qofka ilaahay khayr la doonaba ilaahay diinku fahamsiyaaba marka arimahaas yaani ku boorin badan ayuu leeyahay walidaalika waxa weeye yaani wuxuu leeyahay iyo hadalka uu nabigu yiri al ulama warathatu al anbiya xadiidkaasna uu tusaya al ulama warathatu al anbiya maxay la anbiyada ay dadka culimadu anbiyadii cilmigoodii bay dhaxleen cilmigoodii bay dhaxleen markaasuu nabigu yiri wa innal wa innal anbiya lam lam lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inma warathu alilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir hadithkaas imaam at-tirmidhi iyo geyrkii buu warina sheekh nasiruddin albani oo tasixinaya yaani anbiyada waxa laga xoolo laga ma dhaxlin dirham iyo dinar toona laga ma dhaxlin waxay dadka dhaxashiyeen waa maxay waa cilmiga weeyaan qofka marka cilmigaas nasiib qayb ka qaata qayb weyn mid qaatay buu noqonayaa weeyaan kelimadaas sheekhu halkaas ku tacliiqiyay hadalkan kale oo musannifka uu yiri ee fahdar ghalat alqa'il ma taraka alawwal lilakhir sadh ma taraka alawwal kelimadan sawab ma han buu yiri sawabku waxa weeye kam taraka alawwal lilakhir in la yiraahdo كلمتان هذه ما تركد لله ما هذا لبا معنى بو يلان كرتا ان نافيه نقطه ان استفهاميه نقطه لباس من نقونيسا هذه ما ذو نافيه تهي معناheedu waxa weeye cilmi loogaba tagin dadkii hore cilmiga dhameeyst wax haray ma leeyo soomaha ma taraka al-awwal lil-akhir shay'an wax uga tagin lama arka weeyaan hada istifhaamiyah tirahdana ay shay taraka al-awwal lil-akhir bay noqoni istifhaam macna nafyi yani ma uga tagin waa dadkii hore hadii sida la yiraahdo dadkii hore wixii cilmi ahaayo dhan baqatay wax haray malaha waa niyad jab way dadkii markay in niyad jabiyo ayaa iimaanayso oo cilmiga ka fariistaan maxaa yeelay hadii qofka la yiraahdo yaani dadkii ka horeeya wax walba kulligood qaatay hada maxaa faa'iida marka waxaan cilmiga raadinaya maba gaarayay dadkii hore wada qaatay baabki marka wax xiran yahay si marka uusan baabka u xirmin kelimadaas ma in la isticmaalo sax ma ah وين كم الاستعمال كم مركي الاستعماله قفك الرغبة قليس كم ام ام بدن ايو ترك الاول ددكي هريه اي كتغين للاخر ددكي دمه اوغا تغين markii lagu yiraahdo in badan ba cilmiga ma dhamaanin wax badan ba ku haray waxa dhici karto masaa'il cusub inaad adiga maarta jabiso oo ilaahay ku tuso dadaalkaada aad dadaaliso kam dadkii hore inta wax sameeyeen ay yaani maartay ay ay wax badan cilmi badan way ilaahay la shaka cilmi badan bay ilaahay laakiin dad badan ilaahay fatxu u furana waa la arkaa marka baabkaasi ma xirna baabka sidaas ayuu maartay kelimada ku fiican tahay kam in la yiraahdo wax badan inay nooga tageen oo wax badan dhiman yahay weeyaan sheekhu markuu intaa sheegay buu haddana wuxuu ku amray marka in mar haddaad cilmigii nin ku maman tahay oo cilmiga axad ku mamanoo doonayah aad tahay inaad badsato ambiyada wixii laga dhaxlay oo kitaabkii qur-aanka ah iyo sunnadii nebiga ah inaad dhaxashabaa la rabaa saasuu ku leeyahy marka فعليك بالاستكثار من, من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق وحوليه فعليك وحد لازمتا بالاستكثار بتسشو أود بتسطه من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام وحي لقى دحلي دحل كيسي إن أود بتسطه نبينا محال لقى دحلي الكتاب والسنة كتابك القرآن كي سنة النبي قال لقى دحلي علم الوحي يا نبي لقى دحلي وين marka ayada badso wabdul bihi alwus'a taaqadaada iyo karaankaada iyo awoodaada ku bixi fi talabi dhaxalkii nabiga raadintiisii oo cilmigaas aad talabto cilmi alwahyi aad talabto waqtigaada iyo maarta taaqadaada iyo awoodaada ku bixi iyo tahsiili inaad xasiliso wa tadqiiqi inaad jilciso oo daqiiq ka dhigto oo mas'alada iska daqiijiso ayaa la rabaa tadqiiq baa la rabaa nabiga waxa laga dhaxlay waa quraanka iyo sunnada way masaa'ishaas markii inaad waqti badan ku bixiso ayaa la rabaa oo tadqiiqiso yaani sheekh ibn uthaymeen markuu ma ka hadlay tadqiiq markuu ka hadlay wuxuu leeyahay yaani waxa weeyaan inaadan dhawaahirta kaliya ku kaaftoomino aayadan waxa dhici karta inay aaya mutlaqa tahay aayad kale oo qeydaysa inay jirto marka mutlaqi kaliya inaadan iska qaadanin tadqiiq aad samayso raadiso lafdigan mutlaqa ay wax qeydi ma jiraan aayad qeydi ma jira lafdigan caamka ah aayadan ama maarta xadiidkani wax takhsiisiyay ma jiraan mise ma jiraan qofku inuu tadqiiqa sidaas la raba yaani inuu qofku sidaa yiraahdo masaayish inuu tadqiiqiyo baa la rabaa marka inaad miiraas nabiga ku dadaasho adigoo juhdigaadi bixinayo oo cilmiga talbayo cilmiga xasilinayo keensanayo la soo wareegayo haddana tadqiiqinayo oo sugayo tadqiiq yani jilcin aad aad u lafa guraysa baa la rabaa weeyaan wamahmaa balagta fi lcilmi fatadakkar kam taraka alwalu lilaakhiri wamahmaa balagta meel alle meeshii aad gaarto mar kastoo aad gaarto fi lcilmi yani ay darajatan aad ka gaarto wey mansilatan aad ka gaarto meel kasta cilmiga haddaad meel un ka gaartaa fatadakkar xusuuso waxaa xusuustaa kam taraka alwalu badana inta uga tagay alwalu dadkii horeeyay lil aakhir dadka dambe inta uga tagan tira badana kelimadaas xusuuso saasu sheekhu leeyahay yaani kelimada xusuuso in wax badan oo fursad ah haysato wax badan raadin karto xusuuso marka darajo kasta gaarto hadhiin cilmigii baabku ka soo xirmay hadhiin inay wax badan ku furan yihiin arag buulay laakiin sheekh ibn uthaymeen wuxuu leeyahay هذا طيب هذا الكاس وفي عيه لكن نقول وحن أرنينا إن أحسن من ذلك يعني وحا كان كسي وناك بدل أرنتاس وحوي مهما بلغت في العلم مركزته درجة مركزته أتكقارته عق علمك فتذكر قول الله عز وجل الله هذا الكيس حصوصه وفوق كل ذي علم عليم وقوله عز وجل وما أتيت من العلم إلا قليلا آية لها فيري علم قادوا إنه يريه وحير لقسيه umad ka cilmi badan ay jirto cilmi badan oo ka dhimayan caalim kastan inuu caalim kale ka sii sareeyo ogow macnaha waxa weeye ha kibrin weey markaad ogaatid in laga wada cilmi badan yahay yaani cilmigaadu inuu wax yar yahay cilmiga ilaahayna oo maarad waasac yahay ilaahay wuxuu yiri wama utiitu min alilmi illa qaleel wax yar mooye wax kaleba cilmigana la kama siinin weey marka mar kastaba yaani kelimada xusuuso inuu cilmi wali ku dhiman yahay maxaa yeelay cilmigu waa min almahdi إلى اللحد بالغير هذا إنه قفك وضه عيال الرباوي وفي ترجمة أحمد بن عبد أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل شيخ أحمد بن عبد الجليل ليرى هذاهي ترجمة ذي سمرك أسأل له ترجمين إلا قوى الرمي في تاريخ بغداد أو الخطيب البغدادي أولي للخطيب أسقنا خطيب بغدادي أولها تاريخ البغداد بوغو ترجمهيه تاريخdiisa ku qoray dhexdeeda tarjamada waxa ku sugan dhikrun sheegis baa ku sugan min qasidatin lahu qasido oo ahmed ibn abd al-jalil oo leeyahay oo gabay ah ayaa ku sugnaawaya maxay ahayd hadalku yiri la yakunu as-sariy mithla ad-dani la wala dhu dhaka'in mithla al-ghabiy قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي لا يكون مع هذا ومن قني السري منك شرفت لها قيمها لها لما مد نقضه مثل الدنية كي ليتي أوه سي لمد من نقناي قفك إنسانك يعني مارت علمك له كجاهل كان لمد ما أحساسه كلويا لا لما مد أهويا واسك تأكيد بيتك ونكو كملناي ما لمد من نقناي ولا ذو ذكاء كي نكتلها عقلك بدناي فهم كأها نلمد معها مثل الغبي كان غبيga oo doqonka ama jaahilka ah lamid ma noqonayo alghabiy waxa la yiraahdaa aljaahil alladhi la fitrata fihi la fitrata lahu qofka aan waxba fahmaynin wajaahilka ah fahmada lahayn ayaa ghabi la yiraahdaa weeyaan marka kan dhakiga ah fahm wax fahmayo qofka ghabiga ah doqonka lamid ma ah isku mid ba labadoodu saaso kala baysan kan wanaagsan iyo kan xunna aysan u sineen kaasoo qiimatul mar'i وهذا الكعلب اختباس علي بن أبي طالب قيمة المرء قفك شرفتي سوحوي كلما أحسن المرء إن مركز تأو قفك وحواناجيو وحي أوهي أوهقاجيو سفي عنو يتقاني أو سقاي قيمة كاسو كلية قيمة كاسو كلية وي هذا واحد عكرت هالكتاب إن لما شيخ أي هل شيخ كسو وذقاتين oo kitaabka ay kasoo wada yaali maarta arday uga noqdeen oo kasoo guuriyeen midna inuu tadqiiqiyay oo sugay oo yaani hagaajiyay kitaabkan midna inuu sadxi wixiisa yihiin labadooda isku mid ma noqonayaan ardayda qofka faahimka wuxuu garanaya ninkan inuu kitaabkani fahamsan yahay oo aad u garanayo kana inuu wixiisa sadxi yihiin ayuu fahmi karayaa way marka sidaa darteed qof kastaba waxa uu tadqiiqiyo oo yaqaano ayuu qiimo iyo sharaf ku leeyahay way qadaa'an xaal kawnihi qadaa'an أما أعني قضاء بان أجيدا قضوي وحكم ومن الإمام علي هذا الكعال بن أبي طالب يعني قضاء أيان أجيدا جاء من الإمام علي علي بن أبي طالب قضى كيمد إنو يهي أيان أرنتاس أجيدا بولي الرحلة في للطلب الرحلة للطلب دورستي وعلمي قال الدونه أيوه مصنفك يعني ماشي هرتو هرتو حنقصه بحنا نهمدي ونهمدي قفك ممنانتي بان تن اوغا سو بخنا ويان قدب كان كلو الرحله للطلب ايضا هو قدب عاد مهم وهو الرحله يعني ررشدي اما سفركي او لا غلو للطلب علمي دونيسي لطلب العلم لو ررته وانه قفك ميل الله ماشو كهلي كرو علمي انه راديو ايا لا ربا ميل الله ماشا علمي كهلي كرتو ina u doonato ayaa la rabaa weeyaan marka sheekhu wuxuu yiri sheekh bakar raxmatullaahi calayhi man lam yakun ruhala lan yakun ruhla man lam yakun qofkii aanan ahaanin ruhalatan mid rarasho badan oo safar badan oo cilmiga u aadis badan meelahii jiro ka raadin badan sa u safraahay qofka aanan noqonin lan yakuuna ma ahaado ruhlatan mid isaga loo soo rarto loo yimaado ma noqdo dad adiga cilmiga meeluhu jira aadan ka raadsanin oo aad iska fadhido adiga ku ya ku iimaanay bari cilmi ku soo doonanay ilaa xubba way side maxaa la yiraahdaa faaqidu shay la yu'ti qofka aan waxba haynin waxba bixiyo waxba aadan xasilin marka arintan marka waxa weeye waxa dhici karta qofka isagoonan rixla sameeynin laakiin meesha uu ku nool yahay mantiqada uu ku nool yahay culimo badan ay joogto culimadaas xataa haduu ka akhristo ka ka waxaysto يعني او علمي كحصليه وحوينو هيا يوسف رحله وين بسمين هذول ربو رحلهن واوقتين مارتي آه يعني آه قرانك وكل الهي مركو كورمايو نبي الله موسى او كليم الله اه مركو الهي ويديا يعني مارتي ايغا علمي بدن آه انت لو ويديا عيد علم بدن ما جرتا ما او يري ايو الله كو يري ما ولا غا علم بدن adoonkaygaas oo majmac al-bahrayn ku sugan ayaa ka cilmi badan nabi ilaahi muusa uma fariisanin markii la yiri ninka cilmi badan ay jiro dambiishiisa calaamadda ilaahi siiyo qaatay saadkiisa ku rintay khaadimkiisa watay waa u safray ila majmac al-bahrayn oo ka tago cilmi buu dalbay cilmi buu soo helay runtii cilmi weyn soo helay waha kada waxa la mid ah rihla ila talabi ائمدي سلفكنا رضوان الله عليهم ويسفر جرين إلهي قرآنك وكله وذلتهين يعني في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أيضا طلب رحلة إلى ص... إلى مارتي إلى طلب العلم أي اللو دلي شداوية وحكم إذا سلف كيني يعني آه أثر كأو إمام البخاري أو تعليق قصه ساري وجابر بن عبد الله أي مفر بدن أي ورسي حديث كاس يعني وحويان جابر بن عبد الله أي وحو مقلي نين أصحاب النبي كمد أه إن أو ماركتي shaam uu joogo shaam inuu jiro oo xadiis loogu sheegay ninkaas halka xadiis hayo markaasuu ratay inta gatay oo maartay qalabkiisa diyaarsaday bil kaamil uu sii safray markuu meeshii tagay ninkii wuxuu noqday Abdullah ibn Unays ayuu ugu tagay meeshii ah Jaabir marka uu tagay oo irida uu ku gargaraacay oo arka soo baxay saxaabiga wabay siqaanaanba waa Jaabir buu arkay markaasuu arinta u soo sheegay waxaan u soo safray buu yiri xadiis waxa soo gaaray balagani yaani xadiis balagani lam asma'hu xadiis isoo gaaron anigu maqlin khashiitu an amuuta aw tamuuta anigana aan ka baqay ina anigu dhinto anoona xadiiskaas maqal adigana aad dhimato adoon laga warinin kaas xadiiskaas ayuu maarta u sheegay hal xadiis ayuu u safray ay mada markii la yiraahdo taariikhdeeda hal raadiyo rihla talab ilmi lama tirin kara aad u tira badan tahay weeyaan aad u tira badan tahay marka cilmiga in uu qofku raadiyo baa la rabaa cilmiga in adiga talabto oo raadiso u safarto maartay u qariibto oo qofku u dadaalo ayaa la rabaa hadaanad sidaas sameeynin adiga bari xasiilo aad haysan aysan jirin cid ku soo raranaysa ama cilmi ka soo doonanaysa ay ma jirto weey kaas musannadku wuxuu yiri faman lam yarhal fi talab al-ilmi qofka aanan cilmiga raadintiisa u safrin oo aanan u raran oo aadin oo cilmigii baarin doonistiisi ana u maarta u safrin lil bahthi baris oo baaraya aan shuyuuxi shuyuuxu cilmiga ka qaato wuxuu u safraya yaani inuu baarayo dad culumada oo shuyuuxu cilmiga ka qaato iyo wasiyaahati safar oo u safro fil akhdi anhum culumada uu ka soo qaato siyaahada waxa la yiraahdaa yaani dalxiisa hadda saasay dhahan laakiin yaani waa socodka um baa loo jeedaa siyaaha la waa socod في الأخذ عنهم علماء سنو كسو قاتا أو سعودو أو سفرو حدونا سلا سمينين فيبعد وحا فقاني أد فقاني تأهله قفك إنو أهل النقضو ليرحل إليه إلا صررته قف لو صررته وددك علم أسوى دونتان إنو النقضو فأد فقاني سويا لا أدق حما بعضا طلبيني لأن هؤلاء العلماء لأن هؤلاء العلماء علماء أو كوا نهو لو صررنا علمك لو دوننا الذين كوي يعني مضى وقت وقت أو تقي في تعلمهم يعني برشدوا ذي علمك برنية وقت بدن كدومية وتعليمهم برستوا ذي ذاتك أي برية وقت كدومية والتلقي عنهم ذاتك أي وحكلا كل ميين علماء ذي وحكا قادنية وقت بدن كدومية ها لديهم أكتوا ذو وحاء من التحريرات كفد او كتبت لا تحريريه او لا تهذيبيه التحرير بمعنى التهذيب هو كتبت او لهفه او سفي عن مارته لو سغو او لا تحريريه او مارته لا كلا هفاهي اي والضبط حفظه او شيغا لا حفظيه اي والنكات مسا والنكات العلميه مسائش علميه اه يعني النكته اصل اصل نكته waa dhibicda la yiraahdo sama النكته dulka markii نكتة بيضاء نكتة سوداء بربا لهذا يبيع لك هذا وحا لو جدا المسائل العلمية مسائش علمي أهيد إيه والتجاربي تجاربتي يعني وحا أكتو ذا انت صدا هذه وحا كتب لك له فيتاي هذه حفظتاي هذه مسائل علميتاي هذه تجاربتاي علماء النوع عاسو كليه أكتو ذا وحا أهم شيء بقى لديهم تال أكتو ذا وحا ما شيء يعز الوقوف عليه يعز أو ناذر يهي الوقوف عليه يعني استاجد لغد الاستاج أو الأركو انت الأركا لغد الاستاج مسألة ذاسي أيا آدي أد عزيز وهو قالي أهوية والناذر وإلا هلا يعني ما أردت شيء ناذرا ay iyo agtooda ah weeyaan shay aadan adiga soo heli kareynin ayay baxthi iyo yaani tahriir iyo tadqiiq iyo kullu kugu sameeyeen marka saadarteed waa inaad jawaahirtaas iyo lu'lu'aas agtooda dhooban inaad ka soo guratid oo meel kale laga helaynin weeyaan أو أمس على نذائره أسقو كريتو وفي بطون الأسفار في بطون الأسفار كتبها واوين يعني علوشو ذا أه لحدو ذا كسوغان أو كلاو نكان عالمك أه إيه أذيك أدو حريسانيسو وأد أورارانيسو وحوي وحسو أروري وقت بيرو هرتا وحبرشدي كلمي وسقو وحبراني علماء وقت بير بو كلا كلمي تعليم تدد بدن انتاس وحبري tajaarub aad u tiro badan ayuu haystaa marka markaasuu wax culumtii oo dhan kala hufay dabdi buu sameeyay kitaab waxba u qoran masaa'ishii cilmiga ahayd iyo tajaarubtiisii khibradii uu lahaa yaa waxa weeye shay qaali ah agtiisa yaalla weeyaan aad agtiisa ka helaysa ladayhim agtooda waxaa ah min ataxriiri hufitaankii ay wax kala saareen oo yani kutubta ay tahdiidiyeen wadabdi xifdintii والنكات العلمية مسائش علم قاهي والتجارب خبردي أي لهايين ما شيء بأكتو ذا يعز الوقوف عليه أي أتكان يسينا كنت الاستاكتو أو على نذائره أما أسقوك وحلا مدأة أتكنت الاستاكتو في بدون الأسفار أسفار وجمع صفر والصفر حال هذا الكتاب الكبير سماه كتاب كوين يالي هذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره وتاسو kala way sifri gal ilaada kutubtaas dhaxdooda yaani waxa ku sugan oo kala yaani saaso kala way marka qofka inuu u istaago talab ilmiga u rarto waa shay weyn arintaas uu sheekhu nagu boorinaya waa inaad raadisa haday ku suurowdo baad aragtay hadda dhalinyaro badan oo Soomaaliya yaani runtii jazakumullahu khairan dadku way qaybsamaan laba u qaybsamaan dadna waxay raadsadaan shahaado abri ku xamaalatido oo hal yiraahdo hebel wuxuu haysta maartay bachelor buu wataa maartay wuxuu wataa PhD wataa hal uu yiraahdo sheekh yaan doctor Hebel ayuu raadiyaa laakiin cilmi ma keeno markuu yimaadana adduunyadiisa adduunyo burus iska dhaxgala maxaa yeelay wax weyn wax weyn oo hayaana jirin dadna waxay u rartaan cilmi bay raadiyaan hadda maanta inta aan ognahay dadkan anaga mujtamacan ka dhalanay dadka cilmiga u rarta waa dadka Yemen aado Yemen dadka tagaw مراكز علمي اه او واوين ايي مارته الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله عليه او كتغي دلنيردي تكتي يعني تسعيناتكي سغاشماتكي اما سديتناتكي يعني وقتياداas dadkii tagay waa culimo waaweyn waa maanta runaanta dad waaweyn kuwa hadda dhow tagay wax badan bay ka soo kasbaday maxaa yeelay waa xalaqaadka cilmiga meesha ku dambeeyay way meesha xalaqaadka cilmiga ay ku dambeeyaan way laakiin maadaama hadda alxarakaat alislaamiya nimanka la yiraahdo sheekh muqbil oo aad u ridin jiray waa nacabiyiin ma jecla nimanka xarakaadka ma jecla yaani cilmiga uu faafinayay khayrkii maraakistii yaman uu ku faafiyay ama maartay meelaha ay yaman inteeda طول البلاد وعرضه اي meel walba maraakiis ka furay sheekh raxmatullahi kaleey culamo waaweyn Soomaalida ayay maanta wada leedahay ama shimaal Soomaal ha joogeen ama januub Soomaal ha joogeen ama meel walba ha aadeenay dad badan ka soo faa'iideystay runaanta waa taa way taas aan xasiilada cilmiga waa ka way waxaana raadiyeen qaabkii rixla bay sameeyay waxa dhici karta dadka qaar qaarkood inay bad u mareen doon inta raacinta ku sii rafaadeen meesha tageen oo marka cilmiga ay soo xasiliyeen waa faa'iidaya marka waxa la rabaa cilmiga qofka inuu raadsado baa la rabaa ilaahay dartiin inuu raadiyo sheekh waa noo keeni doona cilmiga dadka u barto aad yaani maartay darajo ku heshid ee jaga aad ku heshid yaani maartay doctor hebel hal lagu yiraahdo sheekh hebel hal lagu dhaho yaani maartay xoolo aad ku heshid ninka u bartaa inuu saxab ka faa'iideyn la fi dunya wala fi aakhirah wax macna leh haduu adduunka yeelana waa maartay wax macnaahu helay ma jiro way oo noo keen doona sheekh waa arki doona insha Allah ta'ala marka maadaama uu ku amrayo yiri war qofka hadaadan adigu raran oodan cilmiga u safrin أهل أمان نقونيس بريتو إن قوص وصفران أيو يروحذ الإسكاء إلالي القعود فضي وآت فريسته عن هذا الرحلة صفر كاس علماء علمك اللي قرر هذه إن تكفر إسكاء إلالي على مسلك المتصوفة حال كونك على مسلك المتصوفة أذيو أعمد كسوغا wadadii ay mareen kuwa suufiyada ah albattaliina yani suufiyadii albattaliina yani aan bataalka waxaa la yidhahda qofka aan camalka bilaa camalka ah wey aan shaqada hayn wax shaqaa hayaan lama arka battaaliinu cilmigii bay ka fariisteen mana rabaan waxna ma baranayaan culummana inay sheegtaan way rabaan culumaan nahay inay dhahaanna way rabaan cilmigiina ma baranayaan dariiqadaas kuwa ay cilmigii ka fariistay oo aanan mutasawifada ahoon cilmiga baranaynin magac diineedna inay ku xamaashaan rabo ku shaqaystaan rabo wadadoodii kala hamarino kuleey waa kuwa kuwaas alladina kuwi way suufiyada bataaliinta ee yufaddiluuna fadilayo oo ka sara marinayo cilma alkhiraqi yani marada cadka ah cadka yarkaahoo jeexjeexan oo marada ahi calaa cilmi lwaraqi warqadda cilmigeedii ka hormarinayo marka cilmu lkhiraq waa wax waa mustalaxaadka suufiyadu ay leedahay cilmu lkhiraqay dhahan khirqa alkhiraq asal ahaan waa jamcu khirqatin khirqa oo keligii khirqatin baa alkhiraq lagu jamciyaa khirqadana waxaa la yidhaahdaa alqicatu min athawb almumazaqaa la yidhahdaa alqicatu min athawbi almumazaqi yacni inta yar cadka yarow marada ohoo la jeexay oo lasoo la jexjexo la dildilaaciyey kaabaa la yidhaahdaa marka cilmu lkhiraqa waxay u jeedaan cilmu lbaatin waxay ku leeyahay annagu cilmu baatin baaban haysanaa sheekhaa noo keeni doono waa qulaadoodii wey suufiyada kuwooda xadgudbay ayuu ka warramayaa wuxuu leeyihiin cilmigaanoo cilmulwaraqa kutubta ku qoran warqadaha ku qoran looma baahnay leeyihiin annagu waxaan haysanaa cilmulbaatin oo ah yacni maba u baahninba ilaahay aan toos ula xiriiraynaayoo qalbigeennaaba ilahay ku xiran buu leeyahay cilmi maxaan ka baranayna marka hadalkaasay leeyihiin waqad qiila waxay waqad qiila wuxuu yiri waqad qiila libacdihim qaarkood baa waxaa loo yiri kuwaas suufiyada ah ayaa mid kamid ah waxaa lagu yiri ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق عبد الرزاق السنعاني محدث كاس محدث الديار اليمنية ما آدي ذو ما علمي انت أوررت ما علمي كسو آخر ستد كان محدث كأهوين ما علمي كسو آخر ستد بالي ألا ترحل مياذا رنين وذن آذين أسفرين حتى تسمع إلى أتكسو مغشو كسو لقيستو حديثك من عبد الرزاق عبد الرزاق السنعاني أتكسو لقيستو مياه ما ترهزتد فقال مركاس وحيري كيس وفيق أهبا هدلي ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق بالسماع من عبد الرزاق عبد الرزاق وحكسه مقلا محي تري محي أتريسا من قف محي أتري يسمع مقلا من الخلاق اللي هي أبو رست بدنا قف وحكا مقلي مع عبد الرزاق أباهيه أنا إلها متوسع وحرن وليه إلهي بمتوسع وحرن مركا يعني من إلهي بكحرا أو هري الله أو الله أضليه عبد الرزاق السنعاني وبني آدم ميو علمه قبهيه كلها يعني وهل كاسه وحي قال واحد أكتين عدله وحيد النبي الله محمد أقدم بيس عليه الصلاة والسلام صوفي قال عدنا وموحي الشيطان بأوحي يذي والشيطان وحوحي يذي إلهي وموحي سبحانه وتعالى marka hadalkaas wuxuu leeyahay yaani wuxuu ku diidan yahay cilmiga aan barashadiisu diidan yahay wuxuu leeyahay anagu ilaah baan ku xiranay waa ku hadii yiraahdo Soomaarkin sheekh hebel waa lagu amaanay min karaamaati waxa kamid ah leeyahay soddon sano asagoo tukanay waliis lama arkin sababtoo waa maxay maba tukana waqtigii salaada waxay kula maba jooga kacbada ku soo tukana waa hada kacbada taga ku soo tukanay saas ilay وقالوا لي هذا تركت صلاتك ولم يعلموا اني اصلي بمكه مناقبك كنت على سوغدين كتابك مناقبك waxay dhahan kulaha يا هذا تركت صلاتك انا اسكو هرداي اسكو جوgo اسكو sheekeysanayo ay igu dhahan waqaalu ya hada tarakta salaatak war salaada salaadi ba ka tagtay walam yaclamu anni usalli bi makkah war iga ma hayan kula anina maka ku soo tukaday halkaas waa buuba halkaas aan tagaa ku soo tukaday kulii waa sheek xariiro waxaasi wax la mid ah ay maarta wataan ee dadka khusacbalaadkaasi ka rajinaya waqala aakharu mid kala wuxuu yiri ida khatabuni bi ilmi alwaraq barastu alayhim bi ilmi alkhiraq yaani gabay buu ka dhigay ida khatabuni haday igula hadlaan oo ay yaani xujo ahaan iila yimaadaan biilmi warqi ilmiga warqadaha ku qoran haday iila yimaadaan oo ay gula hadlaan barastu lahum waxaan u soo barastu alayhim waxaan u soo saaraa barastu alayhim waxaan u soo saaraa biilmi khirq ilmigi maartay maryaha dulufka ah ku qorna oo hada loo jeedo ilmi baadinki baan ana u soo saaraa markuu tan iila yimaado ayaan tan ula imaadaa cilmigaas uu soo saaray markaas kiisu ku burinayaa buu leeyahay marka kuwaas wuxuu leeyahay musannifka maslagoodi hamarin tariiqi ay mareen maxay yahay cilmiga barashadiisa ka fariisteen ha ka fariisan fahdar haulay war kuwa ka digtoonow طالب العلم يو فإنهم أيقوا لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا فإنهم كواسي لا للإسلام نصروا لا للإسلام دينة إسلامك لا نصروا للإسلام وي إسلام أما أيان قرقارين إسلام أما أيان قرقارين ولا الكفر كسروا قال قال نمنا ما ينجبنين ما ينجبنين بل فيهم أيق نحدود وحا كسوغا من ضدبا كسوغا oo kamid ah way kuwaas oo bataaliinta ah waxa kamidii hadalada oranayo man dad ba kamid oo dhexdooda ku jiro kaana ba'san wa bala'an ala islam kaana aha ba'san shiddo iyo bala'an dib balaayo iyo dib muslim ala muslim ala islam diinta islaamka ku ahaa ba kamid ah xayalay wa ku hadda aan shaka sheekeynayno oranayo yaani culumtaan oo dhan uma baahni ilaahan ku xiranahay حدثني قلبي عن ربي بيدهان حدثني قلبي عن ربي قلبي اي ورمي ربي ايغا ورمي وما باهني وحييبا قران اي حديث اي تون وما باهن هذا الكاسيني marka kelimada sheekhu uu yiri la lil islam nasr wala lil kufri kasaru wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu ka soo qaatay ibn Uthaymeen ba wuxuu leeyahay sheekh Bakar wuxuu ka soo qaatay hadalka sheekh Islam ibn Taymiyyah oo cilmi dadka cilmi kalaamka ka shaqeeyo oo ahlul ahwaaga ah mutakallimiinti oo ku radinay wuxuu leeyahay la lil islaam nasr wala lil falasifati kasaru yaani falasifadiina ma ayan jabinin diin uma ayan gargaarin xayir ilaahiyadki iyo diinti dhameeydi aqeedadii dadka ka dhumiyeen ayaguna waa dhumeen umadiina way dhumiyeen waa dadka cilmi kalaam ka shaqeeyo markaas falasifadiina ka sii faa'iideysatay kufrigooda ay la galeen farasifada ka adkaatay weey markii dambana macnahaas u jeed marka sheekh bakar wuxuu aad u hujuumay kuwan suufiyada mutasawwifada la yiraahdo ee qulaada ah ayuu aad u hujuumay oo u weeraray sheekh ibn uthaymeen markuu ka hadlay wuxuu leeyahay fahum jadiruna bil muhajama wa ku haboonihiin in la hujuumo saas loo hujuuma wa astahilan buuliye maxaa yeelay laana bacdahum yasilu qaarkood wuxuu gaaraa ila hadd al-kufr wal ilhad billahi حد الكفر gaalnimo wadadkii uu gaarsiinaya asaga gaalnimo gaarayo ilhaad buu gaaraya weeyaan ayuu gaara ila qarkood hatta yaqtida annahu huwa ar-rabb qarkood inuu sheegtaba inuu rabbigiiba anaaba rabbi yiraahdo halkaas uu gaaro kama qaala bacdhum sida ay qarkood yiraahdeen ma fil jubbati illa allah jaakad buu inta soo gashtay jubbad buu soo xirtay waxay dhahadalka waxa loo nisbeeyay abu yaziid abu yaziid al-bustami ayaa la yiraahdaa محقق قيبت الدبو تعليق وكوغو قري أبو يزيد البسطامي أيا أنت جبت سؤال لبس جاكد وأنت سؤال لبس وحويري ما في الجبة إلا الله يعني جبتها الدحدي ذا إلهي مو يقفك لكم مجري معنى هذا وامح الله إدح قليوة الاتحاد والحلول وحل إذا ذبارك الله أريه يقول أحجره مركا إله بابا رحيبه بني آدم كي إلهي بأس إدح قلي أنا إله مركا نفتي سؤجي ذا saasuu leeyahay wuxuu kaloo yiri sheekhuna uu noo soo guuriyay ar-rabb 'abdun wal 'abdu rabbun ya layta shi'ri man al-mukallaf yaani fiiri hadalka uu leeyahay rabbi oo allah ah waa adoon aniguna adoon baan ahay ya layta shi'ri ogaanshahayge man al-mukallaf marka uu yahay qofka mukallafka labadeena rabbi baa noqonay allana waa rabbi anna rabbi baan ahay adoonkuna waa rabbi saasuu leeyahay iyaga marka qofka mas'uuliyadda la saaray oo mukallafka waa kuma buuliyay kalimaadkaas iyo kalimaad kufriya ay ku wada hadli jireen Abu Yazid al-Bustami ibn Arabi wa taqan as-Sufi ibn Arabi yaani ardada inta badan isku khaldan ibn Arabi al-Munakkar ibn al-Arabi al-Mu'arraf ayaa kala jiro ibn al-Arabi waa ninka sunniga al-Mu'arraf waxa la yiraahdaa أبو بكر بن العربي القاضي أبو بكر بن العربي بالي هذا القواسم من العواصم من القواسم كتب بدن وليه كتاب كان مارت اللي إلى تفسير ك تفسير أحكام القرآن أي وليه هي هو ابن العربي قاضي أبو ابن العربي الإفلام الإفلام بوليه كن يدي سنة أبو بكر اللي هذا كان صوفيقة وحال هذا ابن عربي ومنكر الإفلام موت ابن عربي kunyadiisana muxidiina la yiraahdaa muxidiin ibn arabi baa la yiraahdaa marka ninkaas oo kale waxyaalaha uu dhigi jiray kitaabkiisa al-fusus la yiraahdo ee halaaj waa taqaanaan isaga laftiisa tarjumadiisa da ibn kathir iyo ibn al-athir iyo ibn jarir at-tabari iyo kutubta taariikhda da ka akhrisid yaan dadkaas waa diyaabaysa kutubtooda dad akhrisid waa diyaabi waxay ku qoreen way ay ka qoraan marka dadkaas ayuu sheekhu ayuu ka hadlayay weeyaan marka dadka ha la mid noqonine diin uma gargaarin kufrina ma aysan jabinine ha la mid noqonin bal kuwa kuwa waxa kamidaba diintaba bala ku aha diinta islaamkaba dhibaato u keenay waa kuwa sadar ayagoon cibaadadii waa marfuucul qalam haaban waa la iga qaaday badhay waa la iga qaaday wuxuu yiri mid mid ka sheekeena Soomaalida kamid ah oo sheekhiisu ku amaanay wuxuu yiri min karaamaat sheekh waxa kamid ah يعني شيخ كراماتكيس waxa kamidaha khaliifad oo khulafadiisa kamidaha weenka marka u yimaadaan ay u saliideeyaan oo jirka u waxayaan oo maartay oo ma qabaha leeyo kaasir ma sheekh kulli ma sagaba mukallaf ba maba ahabe haween kasto ajnabiya ayaa oo maartay u saliideynayso kuleeyo maartay oo jirka u jimcinayso waxaas kuleeyo yani waxaas oo kala maartay culimada dadkii looga dhigay wax la mid ah weeyaan على كل حال بلايات كاسي wax ka daran mu'taqad xun kuwa la soo galay ayaa ku jiray hal mid noqonina kulay حفظ العلم كتابة علمك ilaalintiisi la ilaaliyo كتابة qoraal lagu ilaaliyo كتابة يعني qoraal in lagu ilaaliyo qodobkaas hadana ku baraya qofka cilmiga marka aad rabto waxa la rabaa qofka inuu wax qoro waxa yeelay sheekhu sidoo loo keeni doono waan arki doonaa ee qalbiguna waxa weeye xifdiga oo iska daciifi doona saan ma si ahaanis waa daciifaya nisyaana bani aadamka mar walbaba urdu u yahay mar kastaba waxa uu tahay yaani mar kasta waad halmaamaysa halmaamka urda u tahay maarad yaani mid mar walba wax halmaami karaata sida darteed hadaad wax xifdiso waa wax weyn yaani maarata ayaad haysaaway كتابه waxay dhigi jireen culimadu waxay dhigi jireen al ilmu saydun wal kitabatu qaydun ilmiga waa ugaar oo kale waa baxsanaya ugaar hadaad soo ugaarsato odan xarig ku xirin soo baxsan mayso duurka soo gali mayso qayd saydaka bil habl al wafiq xarigaada waxaad ku xirtaa ugaarta aad soo ugaarsatay xarig mawthuuq bihi lagu kalsoon yahay ku xir xarig adag ku xirsaysa kaaga baxsanin saasoo kala rabaa bal culimadu waxay dhigi jireen يعني شيخ معاوية بن قرة سيدا مثلا ابن عبد البر وغير كيبا يسوي قورينيان معاوية بن قرة وحولي جري من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما من لم يكتب العلم قفك عن العلم يقرن فلا تعدوه عالما من عالمها كترنين إنو يهيبا عالما نقرن ساسو كان وحولي جري أبو قلابة مركو كتابة كهد ليه وحوري الكتابة أحب إلي من النسيان يعني ابن أبي شيبة كاسنا أثر كاس ورينيه ابن عبد البرنا وصوص هذا الكتاب كيسا يعني فضل بيان العلم بيان العلم وفضله كتاب كيسمح الجامع بيان العلم وفضله أي كسو صار ياوية كتاب كاس أي كسو صار وحوليه الكتابة أحب إلي من النسيان إنا وحقرا لإيجعل بذيهي inaan halmaamo oon wixii aan inta iloobi lahaa inaan wax qortaan aad u jecelahay marka cilmiga waxyaalaha lagu xifdiyo lagu ilaaliyo kitaabada kamida qaabka marka wax loo qorayo ayuu sheekhu noo tirin doonaa arki doonaa wuxuu yiri ubdhulul juhda karankaadii iyo taaqadaadii awoodaadii bixi dhib ubdhul yaani bixi way juhdigaada waxaad ku bixisaa fi xifdhi ilmi ilmiga ilaalintiisii iyo dhowristiisa aad dhowrto waxa weeye xifda kitaabin acni xifda kitaabin waxaan u jeedaa kitaaba qoraal yani xifda kitaabatin wey kitaabka uu kuleeyahay xifda kitaabatin qoraalku xifdintiis baan u jeedaa لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها وحوليها لأن تقييد العلم علمي oo la qoro taqyidka macna kitaaba waa qayd waa xarigii waa yaani xirida cilmiga oo la xiro bil kitaabada lagu xiro qoraal lagu xiraay waxa way amaan min ad-dayaa'i wuxuu amaan ka yahay oo badbaado oo ka badbaado qofku ka badbaadaya min ad-dayaa'i cilmiga inuu dhumo cilmiga hadaadan qorin waa dhumaya waa baxsanaya وقصر قابن ويلصو قابيو كتابدي لمسافة البحث بارست مسافة أدو قليل سفرة أدو أدلين عند الاحتياج مركز أباهنتهي يعني مركز وحقورتود مالكو يالان iyo markaad waxba ku qorneyno maktabada aan tirada badan inta dhex gashay la yiraahdo mas'aladii ka soo baar markay ku diyaarsan tahay maad u baahato degdegad ula soo baxaysa wixii ku diyaarsan ku qornaa way la siyama masal ba malaha kuma bisi jiro fi masaa'il al-ilm masaa'il ilmiga allati masaa'il takunu ahanaysi fi ghayr madaniha meelaha lagu maleeynayo meelaan ahayn yaani maaratay masaa'il ahanaysi meel aadan ka filaynin waxaa arkaytaa luqadii baad oo aad kutubu luqa ma hakan luqadii baan ka dhaxeleena fiqhi baad ka dhaxeleysa ma kitaab fiqhiya meelahan oo kala masaa'il oo maarata durar ah iyo jawaahir ah ayaad ka helaysa fi ghayr madaniha baad ka heshay markaas oo kale inaad qortaan laga rab ومن أجل فوائده قرالك أي فوائد الكتابة كتابة فائدوين كوذا كان أقوين كبذني وحكمذا أنه كتابذي عند كبر السن da'du markay weynaato inda kibari sinni marka da'daadu ay weynaato aad qowdo iyo wadaf alquwa wa inda daf alquwa awoodaadi markay taag daraato ay daciifto yakunu ladayka agtaada waxa ahaanayo maadatun maada ay ahaanayso maadadaasoo tastajiru minha aad ku cilcishanayso ku cilcishanayso ku noqnoqsanayso laakiin aljarratu waxa la yiraahdaa xagga luqada جرده وحال يراهدا اصل اهان وحال يراهدا ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم ثم يبلعه اي يراهدا يعني ابسمالك محل يراهدا xooluhu markay bariya naqsi baa leeyahay Soomaa bariya naqsi baa leeyahay saxwa xoolaha say maanta u soo daaqayaan caaw markay fariistaan geelay iyo wax la midkay bay caaw wixii maanta soo daaqay mar labaad ay ruugmo iyo shiidid ku bilaabayaan asalka jarrada taas la yiraahdo yaa taas la yiraahdo ma yukhrijuhu al-ba'iru waxa uu soo saaro min badni calooshiisa uu ka soo bixiyo liyamdaqahu inuu calaliyo thumma yablacuha daram aw liqmar labaad kaas la yiraahdo marka marka duqowdo wixii aad qoratay marka aad meel dhigato oo masaa'il masaa'ishi aad u qiimaha badna oo soo ururisay cilmiga amaad dhigatay markaadan yaani waxba baari karin oo da'daadi ay weynaatay يعني جركاغي iyo awoodaadi ay daciifto ayaa tartiib inta ula soo baxdo yani neefki wuxuu soo maanta soo daaqay dib u cunay oo kale u bariyo naqsado kale ayaa noqonaysa weeyaan yani waa ku cilcishanaysa weeyaan marka wuxuu yiri ومن اجل فوائده كتابada faa'iidooyinkeeda qoraalka oo cilmiga la qorahay kan ugu weyn ka badan waxa kamida annahu isaguba kitaabadi inda kibari sinni da'du markay weynaato وضعف القوى أودنا أي تقدراته يكون لديك أكتاد وحاهاني مادة مادة تستجر أدبري النقصان يسو منها أيضا كبري النقصان يسو مادة مادة أهاني مادة سو تكتب أدقريس فيها أيضا بلا عناء ببلعان في البحث بارس والتقصي أرور أسو أرور سؤد مال والبكبار بارته يعني مركب آذن كل بتونين بارس تيدا iyo soo ururinteedii meel walba aad ka soo ururisa aadan ku dhibtoonaynin ayaad ka helaysaa buu kuleeyahay way marka mas'aladaas waa mas'ala aad iyo aad muhiim u ah weeyaan kitaabada way ku anfacaysaa waa walidaa sidaa darteed buu yiri musannifka faj'al yal laka adiga ee nafsika naftaada waxaad u yeeshaa kunaashan kunaash yaani buug u yeel waa daftar الكناشه وحال هذا الاوراق تجعل كالدفتر وحال هذا waa awraaq warqado oo buug amal aad ka dhigato oo markaasi yaani maaragtay tuqayidu fiha alfawaid washawarid balilana kutubta masaa'ish kala tagtagsan mashaa'il aad kutub badan ka soo heshay buug aad ku urursato samayso kunaashka kaas aliirada kunaashka sidaas aliirada marka waxaad samaysataa buug oo daftara aw mudakiratan ama mudakiro samayso mudakarada lafteedu waa daftar yar way buug yar oo aad ku qorato oo wixii markaa kugu soo dhaco aad ku qorato samayso waa inaad buug yar leedahay yacni samayso buu yidhi maxaa buuggaa iyo mudakarada u samaysanaysaa litaqyiidi alfawaa'idi waalfaraa'idi litaqyiidi qoritaan iyo ku xirid alfawaa'idi faa'iidooyinka aad xirto waalfaraa'idi jawharta aad xirto alfaraa'id وجمع فريدة الفرائد وحال هذا الجواهر النفيسة جوهرت إيه لؤلؤة يعني بهال بهاش اللي يراكوه ده آدو قالقة بدن مسائش قالقة أه والأحجار الكريمة وحال هذه جواهرت اللؤلؤة وحال مدك إيه مسائل لمد أه سيادو قيدود أحيرته iyo walabxaat manthura iyo baxtiga waxyaalaha la baaray oo ku kala firirsan al manthurati la firdiyay fi ghayr madaniha meeshii lagu maleeyay meelan ahay fi ghayr madaniha macnaheedu waxa weey yaani hadda masala fiqhi marka raadinayso kutubta fiqhiga ka dhaxelaysa masala xadiis marka raadinayso kutubta xadiiska ka dhaxelaysa masala luqa nahwa hadda raadinayso kutubta nahwa ka dhaxraadinay laakiin meel aan meesheedii ahayn bay kugu soo maraysaa فقهيه مساله فقهيه كو سو مريسو واد قرته waxa ku soo maraysa mas'ala maarta xadiisiya ku soo marayso oo maartay ama mustalaha ama wax lamida culumul rijal ku saabsan ama mas'ala nahwiya ku soo mari mas'ala sarfiya mas'ala balaaqiya waxa ku soo maray marka aad qaydo abxaasta kutubta ku kala firisan ina ku qaydato dartid u samee wayn isticmalta hadii aad isticmaasho khilaaf alkitaabi kitaabka galkiisa hada kitaabka hada fiiri kitaabka marka meeshan oo kala tiraahdo baga waa ku cadiya kan waa cadiyahay halka waa cadiya khilaafka soo majida ama galka kore ayaad wax ku qoranaysaa hada wax kala weydo khilaaf alkitaabi in isticmaalta hada isticmaasho khilaaf alkitaabi kitaabka galkiisa litaqyid ma fihi min dhalika waxa dhexdiisa ku sugan kitaabkan laftiisa waxa ku dhex sugan ina khilaafka ku qorato oo galkiisa ku qorato hadaad isticmaali kartana fa xasan warkaas waa wanaagsan yahay hadaad buug haysanin mudakara horta samayso oo ku gooniya hadaad ahin kitaabka laftiisa meel ku calaamadeyso markaas aad ku tilmaamaa raqamka iyo kitaabka safxada ina sheegtid wa iska qormaha mas'alada kaliye thumma tanqulu waad goorinaysa hadhowdii ma yajmacu laka wixii ku soo uruuray oo aad kutubtaas kala tagtagsan aad ka soo uruurisay bacdu yaani horay waxaad u soo uruursatay fi mudakaratin fi mudakiratin yaani daftaraad ku uruurinaysaa wixii aad soo qorqortay hal buu ku qoro muratiban adigoo kala ratibayo kala tartiibinayo lahu kii aad soo qortay cala mawduucaati mawduucaadka adoo kala tartiibinayo adoo kala tartiibinayo yaani haduu mas'alada fiqhi ka hadlayso fiqhiga laftiisa mawaadiicu leeyahay haduu salaadi haduu sakiyay haduu xajii haduu nikaaxii hadii uu yahay jaraaxii yahay wixii uu yahay mid walba maadadiisa ku qoraysa meeshiisa ku qoranay haduu yahay mas'ala tafsiiriye haday tahay mas'ala ay mas'ala يعني موضوع كستبه ماشي سادغي سويا مقيدا اديو خريو كخريو قريو راس المساله مساله راسيده راسي waxa loo jeeda yani madaxeedii oo cinwaanka ah cinwaankii aad qoranaysid way waa ina cinwaankii qorta ila majal ba fasal buuleey ama baab buuleey baabka ay ku jirtay fasalku ku jiro inaad qoratid way wasmal kitaabi kitaabka magaciisa aad ka soo guurisana waad qoranaysaa waraqma safhati wal mujalladi yani safhada baga aad ka soo guurisay ayaad qoraysaa ma 10 ba ma 5 ba ma 100 ba waad qorani mujalladka uu ku yaala kitaabka haduu 20 mujallad yahay mujallad fulaniya yaani waxa leedahay safha fulaniya baab fulani waxa soo dhamad qoranaysaa weeyaan thumma aktub marka waxaad ku qortaa markii aad guuriso inta aad guurisaba ila awlaad warqada ku soo qoratay samahay wixii aad meel kale ku wareejisood qortay waxaad ku qortaa ثم اكتب قر ما قيدته وحي آد قرتي نقل كلمة النقل اللي يراد نون إيقاف إيلام كقر ولا وريجي سي آدم برر أقول نقر مر لبعض وحاد قرته هذا مر لبعض هذا نقر إلا بني آدم أتوسكي اللي هو بيساي دور بالمدك بعد بعض النقطي نقل هذيك بقولتها لو واحد لقى بحيوه ما بكون القنيس وين علامتها كل جت حتى لا يختلط سي أوصل اسكاكا قسم بما لم ينقل وحي آل لقورنين aysan kaaga qasmin wixii la guuriyay kama tagtubo sida aad u qorayso waliba markaad kitaabkan aad akhrinayso markaad akhrinayso saqraad u soo wadaa daashay masalaad baa lagu aqimay ama waa daashay ama inaad waa tagaysa meesha aad maraysa waxa la rabaa balaga safhata kada balaga buu ku qoran balaga ba iyo laam iyo ghayn ayaa safhada meesha ay maraysay aad ku qoranaysa فيما وصلت إليه وحي آد قارتيه من قراءة الكتاب كتابك آد أخرنيسي ماشي آد مريسات بلغك قراني ماشي آد كجوجي سويا حتى لا يفوتك إنه سكاتك ما لم تبلغه, ما لم تبلغه قراءته قراءته وحاذا قراءة كجارس إسكاقتك يعني شيء أنا سوى أخرس بني آدم هاتا دور ما متكذب هذا آدم بلغك قرن آد كل نقطة حقين مريس ما بتقاني ده علامتك وقمتها هذا أنا مرة بتصاب بالأوي marabaad inaad soo bilawdo kugu qasbaysa si marka aadan u soo bilaabin ama meel kale aadan uga bilaabin balaqa ku qoro halkaasaan gaaray leh walilculamaa'i culammadii waxay leeyihiin mu'allafaatun cadiida yacni kutub la alifay oo tiro badan mu'allafaatun kutub oo ciddatun tiro badan ayay leeyihiin وللعلماء وحيليه مؤلفات كتب لألفوا عدة تربضا أي ليه في هذا فنقا وحق كتابة سيدة وحلو قرأ كتبت لوقع فائدة استئي وقو تربضا أي فنقا نحرس كليه منها كتبت النوع عسك حدث وحكم إذا بدايع الفوائد كتاب كاس لابن القيم الجوزية رحمة الله عليه أولية بدايع الفوائد بدايع الفوائد وكمده وحكمده سيد الخاطر وابن الجوزي ليه أي كمده بدائع الفوائد ابن عثيمين وحوليه رحمة الله عليه وحوهرت وحوليه وأفر جزء ولما مجلد كسوغان ويان سوء سوء كان له وحوليه هاي كسوغان وح ألب مسألة كست مسألة كست قيمة بذن أيو كقرابه يلي ما هليسيد ما تكاد تجده في كتاب آخر لكل فن فن كست كله بدائع الفوائد كده حلي سابه وكل ما طرأ على باله وحالله وحي قلبه سكسه دعب قيده وكقر جري markaas boodaac alfaad u baxshay wax badan uu soo ururiyay jazaa jazaa Allah khayra markaas uu aqaaidkii wax ka qoray tawxiidkii uu qoray fiqhigii uu ku qoray nahwadii uu ku qoray balaaghadii uu qoray tafsiirkii uu qoray wama ila dalika waxaana ku qornayn male marka saas oo kala bal raba inuu kutubta sidaas oo kale u sameeyo way wa khabaaya zawaaya waxa iskala kitaabkan lizarkashi yaani badruddin zarkashi ayaa la yiraahdaa oo culimada shawaaficda kamidihii كتابكيس خبايا زوايا ليرهدنا سداسو كلا با كقرن ومنها waxa kamida كتاب الاغفال كتابك مغعيس الاغفال ليرهدو iyo بقايا الخبايا iyo وغيرهما وغيرها كتبتاس waxaan ahaynba masaa'ishaas oo kala ayaa looga hadlaa weeyaa hada billahi tawfiq sallallahu sallam ala nabiyina muhammad wa ala